halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka afartan iyo sagaalka mitirban efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha januwarina waa toddobiyo labaatan sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimo ee barnaamijka waa go'aankaagana waxaa idiin haya anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen adhaade cabdiraxmaan xuseen fure
gacanka hadal kelmada ayadaaba isharxaysa oo waa tallaabo gacanta laga qaado macnaha ama waxa lagu yaqaano violence qayb ka mid a oo hadda waa dagaal
waa khadre maxamed shire madaxa xarunta horumarinta haweenka iyo dhallaanka soomaaliya ee magaalada colombus ee gobolka ohaayo ee farti ayay noogu tahay wicitaanka waa go'aankaaga goordhow ayaad maqli doontaan waxaanu aragnay dhaawac culus sida gabar labada gacmood laga jabiyey mid lug laga jabiyey mid wejiga laga bedelay oo ama xaalad masayr markuu ninku guursado naa kale ama iyada laftigeeda uu ka masayro uu dhaho nin iyo waxaas eela joogta
taasina waxay ahayd xaliime muuse maxamuud oo ah qareen u dooda haweenka iyo carruurta oo ku sugan magaalada boosaaso ee gobolka bari qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo gacanka hadalka qoyska dhexdiisa ka dhaca iyo weliba qaybaan ugu magac darnay maxaa maankaaga ka guuxaya oo aan ku eegno dhallinyarta wixii maankooda ku jira marka horese warkii caalamka
maamulka dalka libiya ayaa sheegay inay shan qof oo ajaaniba iyo saddex ilaalo ah la dilay maantoo talaadaa kadib markii weerar lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada tripoli caasimadda dalkaasi libiya oo aad u tagan siyaasiyiinta saraakiisha ammaanka ee hoteelka lagu magacaabo kathrina ayaa sheegay in kooxda weerarka suuqu qaaday ay ku xuumeen dhismaha hoteelka kadib markii ay qarxiyeen baabuur ay wateen islamarkaana ay si aan kala sooc lahayn xabado ugu fureen shaqaalihii hoteelka tiro ka mida martidii hoteelka degneyd ayaa markiiba laga daadgurayey ilaa iyo hadda ma cadda cidda weerarkaasi ka dambaysa hase yeeshee kooxo isku magacaabay walaayadda tripoli ee dowladda islaamka ayaa barta internetka ay ku leeyihiin kusoo dhigay warbixin ay ku sheegeen inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa gaadhay magaalada riyaad maanto talaadahayd isagoo hogaaminaya wafdi ka kooban soddon qof si ay uga tacsiyeeyaan dhimashada boqorkii sacuudiga boqor cabdullah bin cabdilcasiis wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ahaa saraakiil hadda xilal haya xubnaha labada gole ee koongareeska iyo saraakiishii hore ee maamuladii horey uga tirsanaa sida uu sheegay aqalkaadi ku-xigeenka la taliyaha xagga ammaanka qaranka ben rods ayaa u sheegay wariyaasha la safraya madaxweynaha in wafdiga ay la kulmi doonaan boqorka cusub ee sacuudiga boqor salmaan bin cabdilcasiis rods ayaa sheegay in ay kala hadli doonaan madaxda sacuudiga qodobo ay ka mid yihiin ololaha milatariga ee maraykanku hormuudka ka yahay ee lagu beegsanayo kooxda isis xaaladda dalka yemen oo sannado badan oo maraykanku ka wadeen duqeymo ka dhana kooxda xagjirka ee dalkaasi ku sugan dhinaca kalena xogaya arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo agaasimaha c i da john brenner iyo madaxda taliska dhexe ee maraykanka lloyd astin ayaa iyaguna waxay ka mid ahaayeen wafdigii tegay sacuudiga maanta ee la socday madaxweyne obama cafayeenka milatariga dalka ukrain falastin salesfoy ayaa sheegay in sagaal ka tirsan ciidamadoodu ay dhinteen sagaal iyo labaatan kalena ay dhaawacmeen dagaal ka dhacay bariga ukrain oo dhex maray ciidamada dowladda iyo jabhadda goonigoosadka oo taageero ruushku afhayeenka ayaa sheegay inuu dagaalkani ka dhacay meel u dhow magaalada istaraatiijiyada ah ee dalabatsifi oo ku taalla waqooyi bari dalka ukrain oo ay gacanta ku hayaan jabhadda uu taageero dalkaasi ruushku madaxa arrimaha siyaasadda u qaabilsan qaramada midoobay ee dalka ukrain jeffrey flitman ayaa sheegay in golaha ammaanku arrintaasi ka yeesha kulan deg dega kadib markii madaafiic lagu garaacay magaalada dekadda ee mirapol oo ay ku sugan yihiin shacab fara badan weerarkan ayaa lagu eedeeyey inay geysatay jabhadda goonigosadka ee uu taageero dalkaasi ruushku
cawaysin wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad weli la socotaanna waa barnaamijkii waa go'aankaagu idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington gacanka hadalka yimaada ee ka dhacdhaca qoysaska soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa lagu xaliyaa iyada oo la raacayo shareecada islaamka xeer beegtidan ayaa xal u helay inay qoysas badan heshiisiyaan qaar kalena si afgarad ku jiro ay u kala furaan haddaba faahfaahin arrintaasi ka hadlaysa waxaa dhadhaab inooga soo diray waryaheenna aadan xasan tarax guurka soomaalidu waa mid habdhaqankiisu ay suutada u hayaan ragga oo haweenku ay yihiin dad mas-uul laga yahay badanaa dumarka tala wax ku ool ah kuma lahan horumarka qoyska waayo rag badani waxay aaminsan yihiin in dumarka yihiin carruur iyaga oo soo qaata orahdii ahay dumarku waa dhallaan raad weyn fikirka qaldan yay qoysas badani ku keentay gacanka hadal jaraaxo weyn geysta oo ugu dambeynna qoyskii burbura soomaalidu badanaa ku ceeb ma ahan inaad xaaskaaga garaacdo oo rag badani waxay aaminsan yihiin inay ka mid tahay tarbiyada ayna tahay waajib ka saaran horey waxay ahaan jirtay in markay isgafaan haweenayda isaygeeda in oday dhaqameed kala dhexgalo kadibna heshiisiiyo balse wakhtigii waa isbedelay oo waxa ay dad badani doorbidayaan in ay ku kala baxaan maxkamadda khaasatan tan shareecada islaamka sheekh maxamed waa ku-xigeenka qaadiga xarada qaxootiga ee ifo waxa uu iiga waramay waxa uu qabto xafiiskooda khaasatan arrimaha la xiriira shaqaaqooyinka reerka kitaabka qur-aanka ah ee ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey ee munasalka ah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo mustanbadkooda wixii lagala soo baxay ee culimmada islaamku ay ka soo saareen ee axkaam iyo fiqhi ah ayaanu ku xukunaa annagu oon u sheegnaa dadka muslimiinta ah ee nagu soo booqda xafiiska badanaa horta waxaan xallinaa shaqaaqada qoyska dhex marta waxaa dhici karta waxa noo soo dacwooda ugu badan haweenka wey rag badanaa ma soo dacwoodaan mar mar waxaad arkaysaa waa markaad joogto nin dacwo ahoo inta badan naagtiisa kama dacwooday wuxuu ka dacwoodaa sodohdaybaa igu dhacsan iyo sodogaybaa igu dhacsan saas laakiin gabdhu markay noo yimaadaan waxay sheegtaan dhibaatooyin ay ka mid tahay waa lay garaaco waa lay dilay masruufkii iyo biilkii baa layga gooyey ninku maba soo hoydo oo ma yimaado xaafadda bay sheegtaan waxay yidhahdaan wuu iga maqan yahay gurigayga intaasoo bilood shan bilood lix bilood ma imaan kuwa yidhi baan arag meelay ku sheegteen aan aqooni haddii maalan hadalkii uu bilowdana inuu u gacan qado boqolkiiba boqol buugga waxaa ku qoran in la garaaca haweenka kuwa nabara natusay baa jira oo nabara ay ku yaalaan kuwa la qaniinay oo ninku qaniinay intuu ku soo booday sida bahalkii uu qaniinay baa jira kuwa u lagu dhuftay baa jira waxaa noo timid gabadh saddex meelood ka jaban gacanta oo ninkeedu jabiyey halkan ay ka jabtay cududa ah waxay ka jabtay suxulka waxay ka jabtay halkan maarata dhudhunka ninkeedaa jabiyey nabro kale oo fara badan oo jidhkeeda aanaan arki karin ana way jireen oy sheegtay oo gabdha ay sheegeen marka annagu markay noo yimaadaan kitaabka ilaahay baan u bandhignaa subxaanahu watacaala sunnada nabiga caleyh isalaatu wasalaam
soomaalidu waxaa lagu tiriyaa inay yihiin boqolkiiba boqol dad muslim ah hadday sidaa tahay ku dhaqanka shareecadu waa muqadas waxaan weydiiyey sheekh maxamed waxa ay ka qabto diintu in dumarka la garaaco waxa uu ku jawaabay gabadha in lagu tacadiyo oo la dilo oo jidhkeeda dhibaato loo geysta diinta islaamku ma banaynin ilaahay subxana wa tacala wuxuu uhi wacaashiruuhunna bilmacruuf haweenka kula dhaqma si wanaagsan waxaway markaa waxaa la doonayaa oo aanu u sheegnaa ragga markaas waanu yeedhnaa gabadha markay dhibaato sheegato ninkaan meesha keennaa badanaa raggu boqolkiiba sagaashan iyo shan way inkiraan inay dileen ma aana dilin ilaa in nabarka nabarka aad tusto mooyaane way inkirayaan waxay leeyihin may ma aana dilin waa beenteed nabarkii markii la tuso haa kan waan ku dhuftay laakiin wax kale ma jiraan iska dhiib mararka qaarkood marka waxaanu sheegnaa gabdhaha inaan lagu tacadinin aan lagu xadgudbin aan la dili karin weliba geed adag baan kaga xidhnaa anagu waxyaabaha aan aan ka saxiixino ee aanu nidhaahno xafiiskan qaadiga ee shareecada islaamka mar dambe gabadhu hadday timaado adoo dhibkaa ku sameeyey tallaabaa lagaa qaadi hay-adaha nabadgelyadana waa kuu gudbinaynaa waxaa ka mid a dilka suul baan ka qaadnaa mararka qaarkood isaga inuusan dili karin mar dambe marka dhibkaasu dhib jira weeye in badanna wuu yimaadaa waxaa kaloo in badan timaada dhaqaalayn la-aan gabdhaha iyo iyagoo ka eed sheegta soo hoyasha la-aantii iyo xagga reer iyaduna way dhacdaa marka kitaabka ilaah maan ku xalinaa ilaahay subxaana wa tacaala markuu haweenka ka hadlaya wuxuu yidhi marka hore horta gabadhu markay dhib maalan ama samayso ama nushuus ay samayso oo ay madax adayg la timaado ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wacdiya oo markaad wacdidaan ood wax u sheegtaan oo diinta u sheegtaan oo aayaadka ilaahay u sheegtaan oo qur-aanka u sheegtaan oo xadiista nabiga aleyh salaatu wasalaam u sheegtaan oo aad wacdidaan kadib wahjuruuhuna fi lmadaajic gogasha uga hijrooda macnaha xaggii uun maaragtay mucaamaladii ka hijrooda guriga laga tegi maayo waa la joogi marka kadib ilahi subxana wa tacala wadribuhuna garaac weliba darban hayr mubarax wey waa garaac aan bararinaynin oo nabar u yeelay garaaca islaamku uu faray waa waxaan dhibba lahaynba inuu barariyana lama rabo ay bararto inuu dilaacana lama rabo inuu nabar ku yaallo yahay oo xanuunsanaysana lama rabo waxoogaa yar oon maaragtay kanixin iyo cumaamo codda afkeeda oo baarkeeda oo sidaa lagu yidhaahdo iyo waxsaas wey sidaa darteed in badan bay marka arrintaas noo timaadaa waxaanan ku xalinaa kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnada nabiga caleyh isalaatu wasalaam saasaan marka reerkii ama reer isaga dhignaayoo intaan isku celinno oo isagiina aan geed adag kaga xidhno oo saxiixiyo ka qaadno oonu markhaatiyaal iyo odayaal keenno isaga la dhashay oo isaga la qaraabo ah oo iyada la qaraabo ah oo culimada isugu yeedhno baan idhahnaa gabadhaa mar dambe ma taaban kartid mana dili kartid inkastoo wakhtigii isbedelay oo muddooyinkan dambe la arkayay rag qaati ka taagan xaasaskooda oo markay gurigooda tagaan la qooldaamiyo arrinkan yaa badanaa dhaca marka xaajiga uu wax camal ahayn masruufka reerkana ay gacanta ku hayso xaajiyadda dadku waa ay ku kala duwan yihiin fikirka ah in haweenka la garaaco amaba la jaraaxeeyo sida ay qabaan qaar ka mid ah dhallinyarada xeryaha oo aan mikrofoonka la dhex qaaday dhaqanka wuxuu ahaan jiray soomaalida waxay tiraa carab iyo ilka isugu dhaweyn wayna isqaniinaan marka waxay la tahay haweenkeena dumarka waa lasoo garaaci jiray waa laisleyn jiray haweenti islaantin intaa ul loo qaataa la xawraqan jiray shabdhac intaa laga geliyaa guriga la edbin jiri maynan carari jirin laakiin gabdhahan hadda jooga anigu waxay ila tahay haddaa leer naa tiraahayba fakow wayba carartay anigu waxay ila tahay haweenka inay ku edboodaan garaaca aanay wejiga micnaha aanan waxa lagaga dhufanayn xagga hoose iyo laga xawraqinayo ul intaad soo shabiiq soo qaato ibsaa u qabsa tafteeda yaa lugaha ka garaaci ani waxay ila tahay inaa garaaci wuxuu ahaa oo micnaha ku edboon jireen saas aniga fikradeyda igula habban aniga maku haysta in haweenka la garaaco garaacana in wax bedelayo ma aaminsine because waxaa la dhahay waano abuur baa ku horeysa qofka haddi si kasta loo garaaco isma bedelaayo marka in wax loo sheega haddii la isfahmayna hala kala taga tartiib waxaa la isku lugoynaa marka ma ma aaminsina haweenka inay garaacayo wax ay bedeleyso waan kasoo horjeeda in la garaaco wallahi aniga naftiga ra'yiga hadda biba uu sheegay waa ra'yi fiican balse laakiin haweenka waxaa kaga fiican in mina wax walba mina loo sheego oo la waaniyo usha waa laga fiican yahay aad iyo aad waxay ila tahay aniga waanida inay wax mina waani abuuraa ka horreey mogtahay laakiin waxaa fiican wax walban micnaha in micnaha laga waantoodo taas ani ila tahay fikrad ahaantayda marka in la garaaca ma rabtin adiga maya ani taas waa kasoo horjeeda garaacaas waa kasoo horjeeda aad iyo aad mana ku haboono in haweenka la garaaco waa in micnaha fikraddii adiga micnaha markaas adiga ka dhaadhicin karta inaad ka dhaadhicisid waaye si kastay ahaataba dad badani ma fahansanaa muhiimadda qoyska loo yagleelay oo waxa ay ka dhammaan layihiin isqabqabsi oo natiijo lahayn muddooyinkan dambe waxaa dhacaya isbeddel dhanka dhaqankii oo waxaad is leedahay waxaa badanaa badiya muranka badan ee qoyska inuu yahay haweenkii oo fahmay xaquuqdoodii raggiina ay qaadan layihiin tanina waxay abuuraysaa jawi laba awoodood ay ku tartamayaan hanashada reerka aadan xasan tarax v o a xariyaha qaxootiga ee dhadhaab
mar kale fayd wanaagsan caweysi wanaagsan halkaan naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o si toosa idinka imanaysa magaalada washington muddo ku dhow toban sano waxaa magaalada boosaaso ka jiray xafiisyo dooda haweenka iyo caruurta oo lagu magacaabo xafiiska gargaarka sharciga wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa booqatay xarunta gargaarka sharciga waxayna waraysi kula yeelatay xaliimo muuse maxamuud oo ka mid ah qareenada u dooda haweenka iyo carruurta waxayna ugu horreyn weydiisay waxay u qabtaan haweenka ee markaasi ay ka kaalmayaan hadday dhibaatooyin ku soo habsadaan badanaa waxaa noo yimaada haweenka iyagoo ka cabanaya nimankooda ama biil la-aan ama dil ama maqnaansho uu guriga ka maqan yahay ama uu waqti dambe yimaado haweenku markay noo soo cawdaan waxaan u sameynaa galdacwadeed galdacwadeedkaasoo ku wajahan dulucda dacwadeedii ama waxa marka ay ka sheeganayso ninkeeda markaan u dhammeyn waxaanu geynaa maxkamadda markaas ninkii waxaa la siinayaa nuqul ka mid a dacwadeedii waa loo yeerayaa marka hore warqada yeeristaa la siinaya markuu yimaado ayaa waxaa la siinayaa nuqul ka mida galdacwadeedkii si uu uga soo jawaabo uu kasoo jawaabayaa marka uu kasoo jawaabo ayaa iyad isagii iyo iyadii oo wada fadhiya dacwadii la dhageysanaya garmaqalka maxkamadda khilaafyadan qoysaska soo kala dhex gala ma isqabad uun oo keliya mase waxaaba jira mararka qaybtood in haweenka nabaro loo geysto oo la dilo maya isqabad keliya maaha waxaa jira mararka qaybtood in loo geysto dhaawacyo la dilo labada dhaawac wuxuu u kala qaadaa mid culus ama mid fudud mid culus oo dee ama nabaro waaweyn oo lagu dhifto oo qawaacid waaweyna ama mid fudud oo maxaan ku dhahay nabaro yaryar ah ayuu sharcigu u kala qaadaa dhaawaca loo geysto haweenka waa imise tirakoobka marka laysu geeyo dadka aad arrimahooda gasheen oo haweenka ka cabanaya raggooda walaahi abaayo tirakoobka u dameeya wuxuu noo maraayay labayo toban kun sideed boqol iyo konton meelahaas ayuu noo maraayay maanta intaa wuu ka badan yahay waayo waxaanu galaa bishiiwaa sanadkii hore bishii waxaanu galaa labaatankiis ayaa laga rabaa qof kasta oo qareena qof kasta oo baaraliigal ah oo ah dadka caawiyayaasha qareemadana waxaa laga rabaa tobankiis haweenka arrimahan ka cabanaya dilka raggooda uu dilo maxaad ku qiyaasa da-dooda walaalay da-dooda wax kasta waa leeyihiin waxaa ugu yar sideed iyo toban waxaa ugu weyn ilaa konton iyo dhowr jir inta udhexaysa weeye dadooda badanaa waxa u badan dadka da'yarta ah dhowr iyo labaatan jir dhowr iyo soddon jir way ku yaryihiin dadka dhowr iyo konton jirada ah haddii aanu wacyinana wacyigelina wacyigooda ay siiyaan oo ma badna iyaga laakiin waxa u badan dhowr iyo labaatan jirada iyo dadka dhallinyarada ah inta badan xalka ma reerka qoyskii inaad dib isugu celisaan ayaad ku guulaysataan mase dad waxaa jira aad u kala dirtaan arrimo nabadgelyo darto maadaama inu dad islaama nahay boqolkiiba boqol waxaynu ku dhaqanaa shareecada islaamka shareecada islaamka waxay ku leedahay faxkan bi ahlihaa ehelkii in dib loogu celiyo dadka markay soo dacwoodaan aanu aragno kiisaskooda dhegeysano maxkamaddu waxay dib ugu celisaa labada ehel labada ehel ayaa la dhahaa soo dhexgala labada ehel ama dadka waa isku daraan oo waa ku guulaystaan ama waa kala diraan hadday shaqaaqo aada u weyn dhex marto labada ehel waxa ay kala soo kulmaan waxay dib ugu soo celiyaan maxkamadda maxkamadduna waa u manaha waa ka aqbalay heshiiska labadaa dhinac ayay tidhaahdaa badanaa waxaanu ku xalinaa si sulxa maadaama aan dad islaamana shareecada islaamka waxaa jira oo kale xeer la yihahdo puntland family low oo ay culimo qoreen allah u naxariista cabdiqaadir nuur faarax sharciga qoysaska puntland ayaanu ku xalinaa shareecada islaamka ayaanu ku xalinaa haddii marka ninku gabadha dilo oo dhaawac culus uu ku yaal qaanuunka ayaa la aadaa afar boqol iyo afartan farqadiisa labaad oo dhaawaca ka hadasha oo waa la xukumaa kadibna waxaa la yidhahdaa waa inaa siisaa magdhowga gabadha xukun iyo waxa la isku daraa magdhowga u bixiyo sinooyin baa lagu xukumaa saddex sana ugu yar haddii kale laakiin ay dhaawac fudud tahay ama arrintu bila-aan iyo waxaas kaliya ay tahay waxaa la isticmaalaa puntland family law iyo shareecada islaamka oo heladaa dib loogu celiyaa xukun baa ka soo baxaa maxkamadda heshiiska bay tasdiiqdaa ma jiraan dad dhaqan ahaan aaminsan dilkaani inuu yahay wax caadi ah oo bulshada ka dhex jira oo ragga iyo dumarkaba ku jira galbeed iyo koonfur baa disha badanaa bari iyo waqooyi dilku ma badna ma dhahayo ma jiro laakiin ma badna laakiin badanaa waxa dila waa koonfurta dadka ka yimi iyo dadka galbeed reer galbeedka ah maadaama ay dadkan koonfur ka yimi inaga hadda aada inoo dhex galeen wuu ku yaraaday dilkii haweenku hoos buu u dhacay waayo dhaqankeena bay qaateen wacyigelin badanna waa sino waxaanu nidhi war haweenka in la dilo waa xaaraan dilku waa mamnuuc sharcada islaamku ma ogolo war dilka iska daaya haweenka si tartiiba wax ugu sheega maxaan ku dhahaa biilkooda siiya arrimahan inaad dumarka iyo caruurta aada xaliba u qareento yaa idinka idinka caawiyo arrimahan oo dhiirigelin ku siiyey nagu siisay u n d p ayaa naga caawinta oo dhiirigelin nagu siisay muddo badan ayaanu hadda faadumay ka shaqaynaynay oo xafiiskaani furaa muddadaasoo dhan waxaa naga fankana siinayso nagu dhiirigelisay u n d p waa gartay imise haween ayaa tihiin marka u qareema dabcan adigu madax baa u tahay waa qareemada waxaanu ku joognaa laba wiil iyo aniga oo haweena oo haweenkii caruurta qaabilsan balse waxaa jira labaatan qof oo ah baaraliigal oo na caawiya annaga caawimaad qareem ah qoysaska khilaafaadkoodana ku dhameeyay si suluxa dumar waa ku jiraan waa ilaa toban miya labayo toban miya maadaama la yidhi wasuluxul khayr oo suluxu wax khayr leh oo fiican yahay waxaa lagu dhameeyaa si suluxo kaamamka ayay wareegaan oo asbuuc kasta laba goor saddex goor ayay tagaan waa isbabedelaani haddii aad eegto marka arrimahan dilka ku salaysan dumarka ma sii yaraanaysa mase waa badanaysa walaalay hadda waa sii yaraanaysa oo sidii hore uma badna aada buu hadda usii yaraanaya waayo wacyigelin badan baa la siiyey aad baanu ugala hadalay wacyigelinaanu siinaa kaamamkaanu ugu tagnaa culimmada iyaguna gacan fiican nagu siiya oo nala wacdiya oo xafiiska iyo kaamka iyo kulli ugu taga marka hadda wuu sii yaraanaya walaal dilka gacanka hadalka raggu ay haweenkooda u geystaan ma jiraa mararka qaybtood in ay haweenku u dhintaan dilkaas walaalay annagu ilaa iyo hadda wuxuu dhinta ma arag laakiin waxaanu aragnay dhaawac culus sida gabar labada gacmood laga jebiyey mid lug laga jebiyey mid wejiga laga bedelay oo ama xaalad masayrka min- markuu ninku guursado naa kale ama iyada laftigeeda uu ka masayro uu dhaho nin iyo waxaas eela joogta laakiin dul qurgooye ah ma arag laakiin dhaawac culus waa arag wejigu macnaha wuxuu kaga dhifanayaa sida feer oo kale laad oo kale kuwo dhalooyin lagu dhiftay oo la dakhro toddoba qodob sideed qodob la tolay gacmaha mid hadda ka hor badiil uu kaga dhiftay isagoo dhismo ku jira intay u tagto ku qaylisay marka dhaawacyada culus waa aragna laakiin wax dil oo qurgooye ama arag raggii dhaawacaa geystay marka maxaa tallaabo oo ka qaadaan abaayo raggi dhaawaca culus kaysta waa la xukumaa ugu yaraan saddex sano iyo inuu bixiyo magdhowgii dhaawaca nimanka aan kuu sheegayo labada gacmood ka jebiyey kan sideeda qodob ku dhiftay kulli waxa loo diray jeelka waana xukunay iyagoo kadibna bixinayo saddex sano iyagoo markaasna bixinayo magdhowgii dhaawaca ay u geysteen een xaliimo dabcan qofkii markii een nabaro loo geysto gabadha waxay u baahan tahay caddaymo sida rufeertada raajada baaritaanka caafimaadka arrimaha noocaas oo kale ayaa idinka caawiya waxaa naga caawiyaa hay-adaha taas iyo g r t qofka markii gabadha la dhaawaco oo dhaawac soo gaaro oo iyadoo dhiig dareereysa noo yimaado ama iyadoo nabar kale ku dhacay ama iyadoo bararan oo lasoo feeray markiiba waxaanu wacnaa tadaamun ama g r t oo telefoonadaada aanu hayno oo xiriir wada shaqeyneed naga dhexeeyo hay-adahaas ayaa waxay u sameeyaan rifeertada annagu waxaanu usoo qaadnaa rifeertada oo maran ayaan waxaanu kasoo qaadnaa saldhigga iyaga tegitaanka saldhiggaa dhib ku ah laakiin annaga maadaama saldhigga wada shaqeyn naga dhexeyso rifeertada maran baanu usoo qaadnaa iyadoo maran baanu u dhiibnaa dhakhtar isbitaalkay geeyaan way soo buuxiyaan shan dollar bay bixiyaan ilaa ay dhakhtarka loo soo buuxiyo oy rifeertada kusoo buuxiyaan oy qofka daawo siiyaan markay qofka daawada siiyaan ayay waxay dib noogu soo celiyaan rifeertadii oo buuxda rifeertada markaa waxaa dib loogu celiyaa saldhigga u dhow waxaa la oranaya qofka dhibanaha ah saldhigee baa kuugu dhow oo rifeertada la geeyaa si lagu soo qabto qofka dhibta ku gaarsiiyey saldhigga ugu dhow ayaa markaa la geeyaa rifeertada waa tahay dhegaystayaal taasina waxay ahayd xaliimo muuse maxamuud oo ka mid a qareenada u dooda haweenka iyo carruurta oo saldhigoodu yahay magaalada boosaaso oo u warramaysay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac haatanna cabdiraxmaan oo dhinacii kaalimaha sugaanta aynu gelaynaa aan soo qabtay heestii guddoon iyo fanaaniinta yurub geenyo iyo ismaaciil danan
Laba kiis kastaba sideenna gudboon gud ahaan hana ducoon gacaliya xigaan duudkooda suray
gabar yahay kalgacal nafta wuxuu gubaa goni iyo markuu gaar kugu yahe gariyayogo
Laba kiis kastaba sideenna gudboon gud ahaan hana ducoon gacaliya xigaan duudkooda suray
gabar yahay kalgacal nafta wuxuu gubaa goni iyo markuu gaar kugu yahe gariyayogo
weligood galaadii kama gaagaxday weligood galaadii kama gaagaxday
goortaan ku helay gocashaad ka baxay goortaan ku helay gocashaaba ka baxay
weligood galaadii kama gaagaxday weligood galaadii kama gaagaxday
goortaan ku helay gocashaaba ka baxay goortaan ku helay gocashaaba ka baxay
dhaqankan ku yaal goobku soo ahay guushani ku timid ka
soo ahay guushani ku timi geeyoy gudoon kuryacayaan garab iyo inaan isa siino gacan go'aankii ahaa golel loo dhan yahay goryacayaan garab iyo inaan isa siino gacan go'aankii ahaa golel loo dhan yahay
weligiian gudhin geedkii ku baxay weligiian gudhin geedkii ku baxay
gardaadno gaadhnay toogade u gardaadino gaadhnay toogade
weligiian gudhin geedkii ku baxay weligiian gudhin geedkii ku baxay
gardaadno gaadhnay toogade u gardaadino gaadhnay toogade
dhaqankan ku yaal goobku soo ahay guushani ku timid danaanow ku too
dhaqankan ku yaal goobku soo ahay guushani ku timi geeyoy gudoon
Gudon, gudon, danaanow gudon.
Kudoon, kudoon, geeyoy kudoon.
Danaanow, Geeyoy danaanow gudon.
kudoon, kudoon, geeyoy kudoon.
waa tahay dhegeystayaal heesta macaan ee guddoon ee codadka macaan ee yurub genyo iyo weliba ismaaciil daran halka- halkaas haynu ku dhaafno haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii wicitaanka barnaamijka waa go-aankaaga ayaa waxaa maanta marti noogu ah khadre maxamed shire madaxa horumarinta xarunta horumarinta haweenka iyo dhallaanka ee soomaaliya ee ku taala magaalada colombus ee gobolka ohio oo ka hadlaysa dhibaatada laga dhaxlo gacanka hadalka haddaba waxaa arrintaasi ka wareysatay oo barnaamijka noo soo diyaarisay noo soo jeedinaysa saare cabdi axmed
saar waa mahadsantahay barnaamijkana waa kusoo dhawahay gacanka hadal ade kelmada ayadaaba isharxaysa oo waa e, tallaabo gacanta laga qaado macnaha e, ama waxa lagu yaqaano violence qeyb ka mid a oo hadda waa dagaal waa tahay qurbaha oo kale markii la joogo qoysaska gacanka hadalkooda een, inay maaragtay dhibaato dagaal u dhex maro ay ku kala tagaan ama dib la isugu soo celiyo sida berisamaadkii ama xiliyo horeba ka dhici jirtay meelo ka mid a soomaaliya sidee buu ugu badan yahay Eh, wallaahi wax walba en, sida bulshada caalamka oo dhan ku nool bay soomaalida qurbo joogta ahna ula mid yihiin Eh, kolleyba dee qoys walba iyo meel walba iyo mar walba kama dhaco laakiin waa wax jira oo dhaca oo bini aadan ahaan eh, lasoo gudboonaada dadka qoyska ah ee labada qof oo wada jooga oo eh, am- reerka dhexeeya ama awlaadaha haystaan ama iyayna haysanin Eh, marar badan ay ay dhacaan en, wayna dhacdaa in lagu xaliyo sidii horey wa- ay soomaalidu hadda uga xalisan jirtay oo laba qof oo eh, nin iyo xaaskiisa ah haddii gacanka hadal ka dhex dhaco oo inta badanna ragga loo loo badiyay inuu iyaga ka yimaado Eh, way dhacdaa in in dad kale ay dhexgal ku sameeyaan oo halkaas lagu xaliyo waa tahay Eh, weli waa la isticmaalaa eh, qaybtaas waa dhacdaa Eh, laakiin waxaa iyaduna soo kordho hadda intii qurbaha la yimid eh, iyaduna soo caam noqotay haddii dadka gacanka hadal ka dhaco inay eh, isticmaalaan ayaguna maaragtay nidaamkan kale oo dowladda systemkeeda oo loo yaqaano nine one one-ka oo inay askar iyo boolis iyo iskugu yeeraan ayadana wax dhaca wey waa tahay oo markaasi hadba qofkii gacanka hadalkaasi ku horreeyay gaar ahaana ragga haddayba dhacdo inay geystaan in ayaguna een, ay dhacdo ama la xiro ama dhibaatooyin kale ay lasoo gudboonaadaan yes wa- ha way dhacaysaa eh, dhibaatooyin kale way way keenayaan haddii waxa labada qof oo ka dhexeeya ayaga ay ayaga gacantooda ka baxaan wax walboo kale keeni kartaa Eh, for example haddii labadan qof oo dagaalay oo arrimaha qoyskooda iskugu yimid hadday gacan gaaraan oo arrinkaas ay ay la tagaan eh, soomaalida kale dhexdooda ama sidii soomaalidu ay u xalisan jirtay arrimahaasoo kale oo dad soo kala dhex galo oo gabadha eh, familigeeda iyo heladeeda ay soo dhex galaan oo sidaasoo kale ninka isaguna dadkiisa ay la hadlaan ama lala hadlo waxaa la samayn jiray eh, ama haddii haddaba ay dhacdo la- la sameeyaa oo weli ay dhacdaa inay soomaalidu adeegsato eh, qeybahaas dhaqanka ka mida in ninkaas lagu ceebeeyo lagu cambaareeyo waxaas u sameeyey en waxaas dhici karta mararka qaar wixii inay gacanta ka baxaan oo wixii ay dhibaato iyo dakhare iyo dhiig iyo eh, wax u baahan qofkii inuu medical attention helo ama uu isbitaal u baahdo oo wixiina la document gareeyo oo la qoro oo gabadhii oo dhiigeysa ay tagto meesha emergency roomka maxaa kugu dhacay la dhaho oo ay tiraahdo en, eh, ninkaygii baa idilay oo halkaas laga diiwaan geliyo markaasna dabagalkii uu u dheeraado oo wixiiba ayaga gacantooda aysan ku jirin oo waa tahay sharciga la la adeegsadaa dhici karta waayahay mid ka mid a dhegeystayaasha v o e da ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira walaal magacaaga ku bilow iyo halkaad nagala soo hadlayso ee haddii aad waayo aragnimo u leedahay ama aad wax ka og tahay arrimaha gacanka hadalka qoysaska dhex mara waad nagu darsan kartaa haddaad wax su-aala qabtidna soo dhawow waa mahadsan tahay saaro waxaan kaa wacayaa soomaaliya Eh, magacayga waxaa layihahdaa cabdi gaashaan Eh, waa u mahad celinayaa eh, marwada eh, barnaamijka eh, martida ku ah waana qodob aada u xiiso leh oo markaan dhegeysta hadda gabadha hadaladeeda dhibaatooyinka qoyskuna meel walba way way yaalaan weliba eh, soomaaliya oo u dowlad la-aan ahayd labaatan iyo shan sano gabdhaha soomaaliya dhibaatooyin baa ku qabsada marka waxaan rabaa inaan weydiiyo eh, walaashay door intee leeg ayay ku leeyihiin ayada iyo ururkeeda sidii ama loo yarayn lahaa ama looga hortagi lahaa waxna looga qaban lahaa tacadiyada muuqda iyo kuwa qarsoon ee ee halkeeyii haweenka soomaaliyeed ee gudaha dalka ku sugan haya khadra midda koowaad ka jawaab Um, waa mahadsan yahay walaalkay en, su-aashiisaas waa su-aal macquula oo weliba inay ka timaado eh, en, en, eh, inay ka timaado eh, nin en, aad baan ugu faraxsanahay Eh, waxayna ii muujinaysaa inay jiraan eh, rag badan oo soomaaliyeed oo aan ka raali ahayn wax qalad ah inay ku dhacaan haweenka soomaaliyeed hadday noqoto mid qoyska imaanaysa iyo hadday noqoto mid bulshada iyo dhaqankeena guud iyo siyaasadeena maanta meeshay maraysa uga imaanaya marka walaalkay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tahay Em, waxaan uga jawaabayaa su-aashaas eh, ah, gabdhaha mar walba waxa gaara waxay mar walba magan ugu yihiin eh, dadkooda iyo ehladooda ugamana jeedo ereyga magan macnaha inay ku qasban yihiin laakiin waxaa eh, muuqata mar kasta in gabdhaha eh, soomaaliyeed ay familigooda iyo eheladooda iyo caa'iladooda ay ku ay ku go-an yihiin inay waxay maaragtay ay u baahan yihiin qoyskooda iyo maslaxada qoyskooda inay taladooda ay ka qaataan ma arko wax badan oo dhaca oo gacanta bulshada guud oo ka baxsan laakiin marmar way dhacaysaa in laba qof ay ay isla fogaadaan waxyaalaha annaga aan ku wacyigelino inay waxaas yaraadaan oo hadda barnaamij ahaan iyo urur arrimaha haweenka ka dooda oo arrimaha haweenka falanqeeya haddaan ahaan haddaan u hadlo digniin guud iyo wadahadal furan oo haweenka xataa meelaha nolosha caadiga aho markay shee adeeganayaan markay kafeega gadanayaan markay cilmaha iskoolka geysanayaan markay dugsiga qur-aanka ciyaalka la joogaan aan ka dhex furno oo waxa la yidhahdo dialogue oo sidii waxaan loo wajaho ragga xataa dhexdooda wadahadal laga sameeyo sidii lagu badbaadin lahaa qoyska wada joogiisa keliya ahayn laakiin nooga tegi nooga tanaasuli lahaa hadday jiraan dad qaba fikirkan gacanka hadalka oo violenciga ah ayadoo la tusaayo oo loo maaragtay iftiiminayo dhibaatada uu qofka geysanaya u keeni karo wadamadan sharciga le oo aan ku noolnahay haddaa marka hal qodob ku noqdo meesha ah soomaaliya anigu walaalo soomaaliya wax badanaan kasoo maqanahay laakiin kama maqni dhibaatada ka socota la socodkeeda waxaan nahay dadka ayagoo qurbaha jooga u dooda oo mar walba ka hadla dhibaatada gabdhaha gaarta de haweenka soomaaliyeed dhibaatada gaartana way baahsan tahay ma aha mid ninkeeda keliya iyo uga imaaneysa iyo arrimaha qoyskeeda keliyahe gabdhihii violency badan oo kala duwan bayba bulshadii dhexdeedii ku haysata waa tahay marka ayadana waan dood joogta ahaan ku haynaa khadra ma la odhan karaa gacanka hadalka qoysaska waxaa saldhig u noqda labada qofoo la isa siiyo wiiliga gabar waxay doonaanba ha ahaadaan marka ay isguursanayaan iyadoo dhaqaalo ku filan meelaha qaarkood aysa jirin soomaaliya oo kaleba haddaan soo qaadano qoysaska qaarkood la isku arko dhaqaalaha meelaha qaarkoodna lagaba yaababa is afgarad la-aan inay dhex marto wiilka iyo gabadha qoyska sahar mar labaad dadka guurka markay laba qof oo maaragtay isguursadanayaan siyaalo badan oo ku yimaada dad ayagaa isdoonto oo isguursada oo isdooha oo isla yimaada oo wada hadla kadibna ku heshiiya inay guur samaystaan dad dad baa isu xula sida hadda kaad magacowday oo laba qof oo la isi siiyey for example gabaraan nin ayna weligeed arag la siiyey oo kale maxaa yeele hadda dood waxay ku samaysan tahay dhibaatooyinka ka dhalan kara laba qof oo oo ayagaan ayaga isdooqin haddii marka xaaladda saas tahay oo guurkaas labada qof oo la isi siiyey iyagoon weligood is arag wada hadlin xataa isdooqin midaasa ugu muhiimsan waxay waxay u tahay riski weyn ama ama khatar weyn oo ka weyn sida laba qof oo ayagu soo wada hadlay ku imaan karta in in guurkooda wax ka dhex yimaadaan sideedaba xaa sida caamka ah laba qof markay isguursadaan xaalad aan labada qofba filaynin oo dabciga dadka ka dhexeeya iyo waxyaalo duruufo oo baa imaan kara mar walba oo dabiici ah oo dadka soo kala dhex gala laakiin labada qof oon ayagu markoodii horeba aan waxba iska ogeyn oo dad kale taladooda keliya isku guursaday ama gabar yar oo nin gacanta loo geliyey way kasii khatartu way kasii badan tahay laakiin weli ereygan gacanka hadalka oo asaashaada ku salaysan tahay weli qofkay ku xiran tahay nin baa dhici kartaa gabadhaas yartaa oo la siiyey inuuna dhaqaalo u haynin inuusan nolosheeda dhan kaafiyi karin ka sakow inuu dabcigiisa uusan fiicnayn inuu wanaag badan lahayn laakiin unuusan gacanka hadal lahayn na way dhici kartaa marka gacanka hadalka waa wax qoyska uxun waa wax qoyska dumiya waa wax dhiba gabadha dhibaato ku ah waa wax ninka geysanayana aan dan ugu jirinin laakiin wuxuu ku wuxuu ku xiran yahay kana yimaadaa kuna ekaadaa aniga waa siday ila tahay qofka u ka imaanayo oo oo markaas gacanka hadalka samaynayo waa tahay khadka telefoonka isna waxaa ku jira mid ka mida dhegeystayaasha v o e da hase yeeshee ka mida dadka ururada u dooda haweenka bal ugu horreyntii soo dhawow magacaaga noogu bilow iyo waaye aragnimada aad u leedahay xaaladan walaal saara magacaygu waa cadceed shiirdoon biiriye waxaan joogaa galguduud dhulkamareeb qoysas isku dhacay waa aragnay qoysaskaas saddex qodobba waa lumaan caruurtay isugu dhalaan waa lumaan qoyska xididka ee gabadhu kasoo jeeda iyo wiilkuna waa kala lumaan meeshaas waxaa ku luma qoyskii oo dhan meeshaasna waxaa keena arrimo dhaqaale arrimo is-afgaanfaa marka hore oo aan laysu guunsan si balansi ah gabadha iyo wiilkii isku aadanaa oo dad kala waaweyn laysu dhiso markaasna ay noqoto gacan ka hadal marmar xataa gabdhaha waa la masaafeeyaa maraa lagu ritaa xoog xooga wixiiba abaayo waxay isugu tegayaan aniga isleeyahay oqoon la-aan iyo isku aad la-aan filba filka uu ku aadan yahay iyo sida laysu hesho haatanna gabar ayaa iyaduna na soo wacday bal walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo hadday jirto talo iyo tusaale ama waxaad og tahay oo xadgudubyo ka dhana xuquuqda qof dumara oo ninkeeda uu kula kacay amaba hadday jirto gacan ka hadal uu u geystay ama iyaduba ay u geysatay waad mahadsan tahay magacayga waa muno xasan maxamed waxaan kaa soo wacayaa soomaaliya muqdishoan jooga waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka hiiraan ahna gabar activista ah oo arrimaha haweenka ka shaqeysa qeybta kale bayskayga waa beledweyn gobolka hiiraan xadgudubyada haweenka lagula kaco aada ayay u fara badan yihiin annagu waxaan usoo joognay gabdho gabar soomaaliyeed oo gabdhaha dunta yaraa kamid ah oo habeenka subaxii intay baxdo maalintii dhan soo xamaasha ama guri gabar usoo dhaqaysa ama dhar usoo dhaqaysa habeenkii ninkeedii markuu u yimidna ay u timaado oo reerkii ay rabto inay caruurtii waxay maanta dhan soo shaqeynaysay inay u kariso inta u yimid dhacdadaas waa dhacdo xaqiiqa ah oo oo ka dhacday deegaan anigaan ku noolaa ee beledweyn oo gobolka hiiraan gaar ahaan xaafadda aniga aan deganaa dhibaatada dhibaatada gabadha ku dhacda waxaa kamid ah gabadhii maanta dhan soo daaleysay oo dhibaatadaas haysatay oo baahi kusoo shaqeynaysay oo gabar dhan usoo dhaqaysay yaa gabadhii markay habeenkii caruurtii maalintii usoo adeegatay xilli dambe oo maqrib ay tahay ee guriga usoo noqotay wuxuu ku sameeyey wuxuu yihi maanta dhan waxaad soo adeegaysa waxaad maanta dhan soo shaqeynaysa gacanta iga saar siyaadan kusoo iibsanayaan soo gabadhiina way ku dhaga way adeegtay inay dhiibto maadaama ay usoo xanuunsatay oo usoo dhibootay oo gabarh dharkeeda ay soo dhaqday oo guri maanta oo ay soo rugaysay kasiyartaanan ay rabtay nolosha inay carruurteeda nafta uga celiso habeenkii ay dad ugu shugto way diiday gabadhii uu jir dilay aada u jir dilay gabadhii waxaan sameynay gabar maamaa oo dhakhtarada ah oo batuun jaamaca la dhaho magaalada beledweyn joogto yaa naga saaciday inay gabadhii daweyso oo oo idna dhakhtar haween ah yaa gabadhii aan u geynay subaxii oo dhibaatooyin fara badan oo geyso dilkeeda maxaa lagu xaliyey marka gabadhii way wallaahi maxkamad horta lala tiigsada ma jirin gabadhii reerkeedii hadday ka cararto oo caruurta ay ka tagto waa waa baaba kaleeto caruurtii si ee baaba-aysa hadda dhaqaa ninkii maxkamad ninkii qabanaysa ama xaqeedii ka siinaysa ama adlistii qofkii ciqaabaysa dhibaatadii qofkan dumarka uu qabo uu u geystay ma jirin annagu waxaan sameynay gabadhii markii dawooyinkii dhakhtarada usoo qortay dawooyinka qaar dhakhtaradaas ise qaarna inagaas contribute garaynay oo contribution ku gadnay haddii aan dhahno inagaa raadinayna maxkamad iyo maamula la geynaya iyo nidaama la marinaya haddii la dhaho gabadhii caruurtiia laga qaadanaya reerkii gabadhii waa la furaya familkii familkii aan soo keenay intan soomaalida dhaqankeeda waxa waaye gabar gurigeeda lagu celiya yani waxay dhahaan gabar intay geed buuxisay intay gar buuxisay guri ma buuxiso intay odayaal isu yimaadaan aa la wada hadlaya yani inay xitaa odayaasha intay isu yimaadaan gartii la wada reeno odayaashii xitaa laga baqaya saara marka dhibaatooyin gabdhaha soomaaliyeed ku dhacayo gabadhaas oo keliya maahan kiisas badanaan helay oo xadgudubyada gabadhaha loogu geysanayo la jirdilayo waad mahadsan tahay muna la qabsanayo yani wax yar ma ahan in gabadhu lagu xadgudbo oo weliba ninka iyada ay u dhaxday uu ku xadgudbo soomaaliya totally inta badan waxay ka tahay wax normal iska ah oo weliba gabdhaha aadka u da-da danta yar ee aanan haysana nolol maalmeedkii ee caruurtooda subaxii intay baxaan habeenka usoo hoyanayo waad mahadsan tahay muno le cawada maxaa dadka uga shu marka ma yara dhibaatooyinka gabdhaha ee ku dhaca waay aad aad baad umahadsan tahay munoy waay ugu dambeyntii waxaan siinayaa khadra maxamed shire khadra maxaad kusoo gabagabeyn lahayd barnaamijka walaahi saaro waxaan waxaan kusoo gabagabeyn lahaa waxaan wax hadal lagu koobi kara maaha khaasatan markaad dhegeysanayso dhacdada ay ka hadlayso gabadhii ugu dambeysay oo nagasoo nagala soo xiriirtay soomaaliya wixii ay arkeen oo ku dhacay gabadha soomaaliyeed wixiina gadaal waxay ugu noqonayaan sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn inaysan jirin oo difaaca u ah dadka tabarta daran oo dadka danta yar ama haweeneydaas dhibaateysan oo caruurtii ay u shaqeynaysay ninkii caruurtaas la dhalay oo mas-uuliyadda koowaad lahaa oo midda ilaahay saaray lahaa inuu caruurtiisa beelo ama ha waayo opportunitygii iyo siduu ku beeli lahaa oo uusan maanta haysanin meeluu kasoo shaqeeyo ha waayo ama nin ma shaqaysta sida hadda kayskan gabadha ka sheekeynaysa ku cad oo gabadhii dhaqaalihii iyadu ay maanta kusoo daashay carruurtii in dabka loogu shido diiday ee inuu isagu mukhaadaraad ku iibsada ka doorbidayay wallahi waa nasiib xumo gabdhaha soomaaliyeed oo waxaasoo kale iyo wax lamida gacanta ugu jira waa nasiib xumo system difaaca aan lahayn waa nasiib xumo qaran ay ku hoos nool yihiin oo lagu difaaco oo sharafkiidii iyo noloshoodii iyo dignity ay ku noolaadaan aan lahayn waa nasiib xumo inaan labaatan iyo shan sano iyo ka badan aan maqlayno dhibaatadaas inay joogto u noqotay shacbiga soomaaliyeed khaasatan gabdhaha oo dhibka badanna hadda uba uga imaanayo nimankii u dhexeen oo awlaada u dhaleen ayadana waa nasiib xumo intaas waxay ii sheegaysaa waxa soomaaliya ka khaldan kayska gabadhaas ay ka sheekaysa inay tahay inay tahay maamul iyo sharci iyo nidaam la-aan gabdhuhu waa sharafka ummad kasta oo meel joogta waa lafdhabarka ummad kasta oo meel joogta in la daafaca waa muhiim marka waxaan ku boodin lahaa cid kasta oo dhegeysanaysa codkayga inay ka dhiidhiyaan waxaas gabdhaha soomaaliyeed ku dhacay raggii gabdhaha soomaaliyeed qabay oo soomaaliya ku nool gabdhihii oo da- dan yar oo dhibaataysan oo carruurtoodii u xamaalaya inay dil iyo iyo haaraam ugu daraan waa wax waa wax niyad xumo ah waxaana haweenka soomaaliyeed ayagana ku boorinayaa kuwa activistaha ah iyo kuwa aan ahaynba kuwa danta yar ee dilka iyo usii nugul dhibaatada inay ayagana ay u naxariistaan waxaa ilaaha ka rajeynayaa inay maaragtay arrimahaas noqdaan soomaali waxay waaye aragnimo ka gaarto annagana ururka center for women oo ohio ku base garaysan waxaan insha allah tacaala ku dhaqaaqi doonaa cambaignayaal aan soomaali oo dhan uga wacyigelinayno waxyaalahaas dacaya marka waa mahadsan tahay sahro waa waa waa wax laga xumaado
waa tahay dhegeystayaal taasina waxay ahayd khadre maxamed shire madaxa xarunta horumarinta haweenka iyo dhallaanka soomaalida ee magaalada colombus ee gobolka ohio oo marti noogu ahayd xubinta wicitaanka barnaamijka waa go-aankaaga
idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda siddeedda ilaa sagaalka fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda toddobada ilaa siddeedda fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso siddeedda fiidnimo ilaa sagaalka fiidnimo hawdayma la'aan waxaanaad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m-ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdada ka guuxaya oo aannu idinku soo gudbinno waxyaabahay dhallinyarada soomaalidu maankooda ku hayaan
walaal magacayga waa cabdiraxmaan cabdi iidow waxaan joogaa muqdisho waxaa madaxayga ka guuxayo in aan laba labada kun toban iyo lixda aan noqdo madaxweynaha soomaaliya si aan ubadka soomaaliyeed inta waxbarasho rabtana aan waxbarasho u abuuro inta shaqo oo wax dhamaystina aan shaqo u abuuro sidoo kale waxaa madaxayga ka guuxaya in aan abuuro xisbiyo si loogu gudbo loolanka siyaasadeed ee ku dhisan qabyaaladda
magacaygu waa yaxay soofe oo joogo kismaayo waxaa maskaxdayda ka guuxayso maadaama aan ahay nin dhalinyar ah islamarkaana aan ahay weriye soomaaliyeed mar inaan arko soomaaliya oo nabad ah oo min raaska cafeer ilaa raaskamboni aan ku socdaalo oo aan meesha aan rabo aan si nabad ah ugu socdaalo islamarkaana aan warbixino aan kasoo tibiyo aniga oo cabsi iyo welwel midna aan qabin waxaana tiiraanyo iyo murugo igu hayso dilka iyo xadgudubyada loo geysanayo wariyaasha soomaaliyeed waad mahadsantihiin bahda v o a waxaa la yidhaha corona ibraahin ismaaciil waxaan joogaa magaalada dooble ee gobolka jubbala hoose waxaa maskaxdeyda ka guuxaya midnimo soomaaliyeed waxaa kaloo maskaxdeyda ka guuxaysa dowlad soomaaliyeed oo sal ballaaran oo si rasmi a ummadda soomaaliyeed u deeqda waxaa kaloo maskaxdeyda ka guuxaysa in dhalinyarada soomaaliyeed ay taa horseed ka noqoto oo inta qoryaha wadataan ee qoryaha iska dhigaan inta dibadda jirtaan inta dibadda ka timaado ee dalka gudihiisa timaado ay ka shaqayso dalka la gaarsiiyo nabad iyo horumar sinaan iyo cadaalad waxaa kaloo maskaxdeyda ka guuxaya in dhalinyarada soomaaliyeed kuwa dibadda jooga kuwa dalka joogaaba ay si buuxda uga wada shaqeeyaan sidii loo heli lahaa dowlad soomaaliyeed iyaguna uga noqon lahaayeen asxaabta siyaasadeed ee dalka madax taas oo ay xataa doorashooyinka inay kusoo baxaan isku dayaan waxaa maskaxdeyda si buuxda uga guuxaysa in ragga soomaaliyeed ee qoryaha wataa qoryaha inta dhigaan ay nabad doonaan
kuwaasina waxay ahaayeen aragtiyada qaar ka mid a dhegaystayaashayda oo noo soo gudbiyey waxaa maankooda ka guuxaya halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna cabdiraxmaan furre aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ku door korona mid iyo laba cabdiraxmaan mahadsanid sandhere maamulka dalka libiya ayaa sheegay inay shan qof oo ajaniba iyo saddex ilaalo ah la dilay maantu talaada kadib markii la weeraray hotel ku yaala magaalada tripoli oo ay aad u tagaan siyaasiyiinta iyo shaqaalaha caalamiga saraakiisha ammaanka ee hoteelka oo lagu magacaabo corthia ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay ku soo xoomeen dhismaha hoteelka kadib markii ay qarxiyeen baabuur ay wateen islamarkaana ay si aan kala sooc lahayn xabado ugu fureen shaqaalihii hoteelka tiro ka mid a martidii hoteelkaas degneyd ayaa lagu soo warramaya in halkaasi laga daadgureeyey ilaa iyo hadda ma cadda cidda weerarkaasi ka dambaysa hase yeeshee kooxda ayaa isku magacowday kooxda isku magacowday wilaayada tripoli ee dowladda islaamka ayaa barta internetka soo dhigtay in iyadu ka dambaysay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa gaaray magaalada riyaad ee caasimada dalkaasi sacuudiga isagoo hogaaminaya wafdi ka badan ilaa iyo soddon qof oo markaasi u tegay halkaasi inay taxsi u diraan dadka sacuudiga iyo boqorka cusub wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah hadda dad ka haya xukuumaddiisa ama maamulkiisa xilal xubnaha labada gole ee koongareska saraakiishii hore oo ka tirsanayd maamulkii aqalka cad ku-xigeenka la taliyaha xagga ammaanka ee qaranka ben roders ayaa u sheegay wariyaasha la safraya in madaxweynaha iyo wafdigiisu ay la kulmi doonaan boqorka cusub ee sacuudiga boqor salmaan bin cabdicasiis al sacuud roders ayaa sheegay inay kala hadli doonaan madaxda sacuudiga qodobo ay ka mid yihiin olaha milatariga ee maraykanku uu hogaaminayo ee lala beegsanayo kooxda isis iyo xaaladda haatan dalkaasi yeman ka soo curatay aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan xuseen furre oo nala socotiinaya wararkii caalamka kuwoodii ugu dorroonaa mar kale aynu ku noqonno suugaantii waa heestii suleekha iyo fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo cabdixamiid yare
heestaasi suleekha iyo fanaaniinta cabdixamiid yare iyo hodan cabdiraxmaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aankaaga inta haddii la idhahdo toddobaadka dambe xilligan oo kale aynu kulmi doonno inta ka horraysana lixdii iyo barhka berri subaxnimo waa anigoo maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen furre iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo cawaysiin wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.